asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aynu hadba dhinac ka soo goosanno innagoo afkeenna hooye hodanka ah dhex dabaalanayna kolbana xubnaheenna qaaliga ah ee murtida dhinac ka eegayna tan maantana waa mid ka mid ah kuweenii sooyaalka galay ama kuweenii afka iyo tilmaamahaba markhaatiyaasha waaweyn u ahaa taa waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa saddex lagama gamco waxaa la yidhi saddex lagama gamco tan waxay sheegaysaa ama xubintan saddexleydan ay ka hadlaysaa hurdadu inay shay qaali a tahay waxyaalo badan oo aan laga seexan karin inay jiraan waxyaalo badan oo haddaad la kulanto hameenkaas laga yaabo hurdada inaad weydo ama aad gami weydo ama aadan dhadhaminin inay dhici karaan oo la helo ayay xubinteennan murtida maanto inoo sheegaysaa waana tee waxyaalaha laga yaaba inaad hurdaba dartood u gami weydo ama aad la ladi weydo waxaa la yidhi waa saddexdan saddex lagama gamco wiyey haween waa kow wiyey haween wii kaneeco iyo wiirsi cadaawe saddexdaasba lagama gamco ayay xubinteennan murtida maantu ina leedahay bal aad ugu fiirsa hadda wayey haween haddaad nin islaantiisii intuu qaraacay gacan ka jebiyey ama lug ku dhuftay ama dhiig ka daahiyo oo caawo dhan guriga ay ku dhex jirto alla wiyee alla tolaaye alla tolwaaye alla wiyey ay leedahay ooyeys gogasha muu seexan karaa maya ninkaas waa wiyey haween oo meeshaas kuma gamahay beentiis ama haweenayda lafteedu hadday gabadheedu ooyeyso iyaduna ma ledi karto gabadheedaas ayay la ooyeysaa ma ahan ragga keliya inuu gamile ayaa macal gabdhaha ayaan gamayn meesha haddii wayey iyo hoogiya ba iyo waqdoobasho iyo oohiniya dagaal ay soo gasho taas iyadaa lagama gamo waa midda koowaad waa midda labaada waa wii kaneeco bahal kaneeco fara badan hadday caawdha niida ku hayso xagga kaa murto xagga kaa murto xagga kaa murto dee kaneecadaas dab shidataya shandarawo gashaya meel kale wax uun samaysaya kama gamaysid sababtoo ah waxaad og tahay baashan baashi dhiigga dhuuqaysay inay tahay ee cadowga ahayd ayaad la socotaayoo iyadana hurdo meeshaas kuma taallo oo habeenkaas kama gam'aysid bay ka dhigan tahay waa midda saddexaad ee waa wiirsi cadaawe waa in cadow kugu wiirsado oo ay or iyo jiib la kacaan oo ay kor or iyo jiibtaas waxaa waxaan ku xasuustay sayid maxamed cabdulla xasan ee bahawrxame maruu gabayga koofil tirinhaya wuxuu yidhi markay rubaddu jaw tiri or bay iga dul jiibsheen dheh isagoo ninkii u sheegaya moogta markay rubaddu jaw tiri or bay iga dul jiibsheen dheh jirkaygii waraabaa cuno jiitay hilibkii dheh buu yidhi moogtahay waa nin akhare aaday buu farriin sii farxay kaas wuxuu ahaa sayid maxamed cabdilla xasan eeba hawrxame oo dee aanu gararayna halgamaaga qodada dheeraa ahaa marka haddii eeba idmahayo saddexdan lagama gami karo saddexdan haddii ay ku haystaan hameenkaas hurdo kuma qorre waxba haysdaalin gabadha aamusio sasab bay ka dhigan tahay oo gabadhaadu iyadoo ooyeysa ha seexanna ugu yeyle kaneecada wee kugulan ha seexanna duum aad bahalisu tahay iyaduna waa digniin kale waa midda saddexaad waa wiirsi cadaawo oo cadowga kugu wiirsanhayaan ma gami kartido iyadana dee jirkaagaa gubanhayo calooshaadaa waa walhanayso oo qalbigaagaa wahan ku beeran yaho nin waxaa tahay hoogya baa ku dhaco cadowgiisii u jabay walow qaaradda afrikaba aad moodid inay cadowgeedii weliba gumaystahayso jiriinkaayo gumaystay ay u jabtayo ay qamandiha naloo keenay iyo abaar baa nahaysay biyaha nala siiya iyo waddan hebel baan xidhiir la leenahay ay madaxyadii ka dhammaan laayeen oo afrikaanka dadka u taliyaba ay dad dulli a noqdeen haddana saddexdaaba lagama gamco ayaa la yidhi walow mahmah afkeenna hooyaa mahmayaa qaaliga ay dhihi jirtay cadowgaaga dhuux sagaaraa loogu dhaashtaa cadowgaaga dhuux sagaaro ayaa loogu soo subkadaa ayaa la odhan jiray mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi tala wacanoon lagu heshiinin tala xuno lagu heshiiyaa ka wanaagsan tala wacan oo aan lagu heshiinin tala xun oo lagu heshiiyey baa ka wanaagsan